kadib warbixintii safiirka dalka biljumka ee golaha ayaa waxaa sidoo kale uu goluhu ka hadlay arrimaha soomaaliya iyo kaalmooyinka soomaaliya ay siiyaan sidoo kale waxay aad uga hadleen xubnaha golaha sida weli al-shabaab ay u tahay khatar dhinaca ammaanka ah waxaa kaloo ay xuseen sida ay al-shabaab ugu suuro gashay inay helaan dhaqaale kasoo gala dhinaca canshuuraha kulankan ayaa waxaa inta badan xoogga lagu saaray caqabadaha ka taagan diidmada dowladda federaalk ay diiday la shaqaynta guddiga xeeldheerayaasha qaramada midoobe ee la socodka xadgudubyada kala duwan ee soomaaliya ku-xigeenka madaxa ergada britain ee qaramada midoobe ambasador jonathan allen ayaa ka hadla sida ay u arkaan diidmada dowladda federaalk ee soomaaliya ee ku aadan la shaqaynta guddiga xeeldheerayaasha qaramada midoobe
that Somalia has not cooperated fully with the panel for the majority of their mandate, which, let us remember, was established under Chapter 7 of the United Nations Charter.
ma ahan mid la aqbali karo waana mid shalayso leh in soomaaliya aysan la shaqaynin guddigan inta badan muddadii uu dhisnaa oo lagu dhisay sharciga jabtar toddoba ee qaramada midoobe guddoomiyaha iyo guddiga khabiirada ee golahan waxay si joogta isugu dayeen inay la xaajoodaan dowladda soomaaliya si xal loo helo hadda waxaan aaminsanahay in guddigan iyo golahanba ay u furan yihiin inay horumar sameeyaan islamarkaana ay wadiiqo u helaan horay looga sii socdo caqabadaha jira si aynu sidaasi u samaynana waxaannu u baahan nahay wada shaqaynta soomaaliya waxaan ku soo gebagabaynayaa waxaannu u baahan nahay oo aynu ku tiirsan nahay shaqada halbowlaha ee guddigan khubarada ee qaramada midoobey hawshaasi ku aadan nabadda iyo ammaanka soomaaliya waa in aynu taageernaa dadaalkeenna aynu ku taageerayno ammaanay soomaaliya hormuud u tahay waxaa keliya ay ku imaan kartaa waa in aynu dhammaanteen ka wada shaqaynaa sidoo kale waxaa kulankan golaha ammaanka ka hadlay wakiilka dowladda jarmalka uga qaybgalaya kulankaasi oo sheegay inay ku raacsan yihiin britain iyadoo caddaysay in jarmalku ay taageersan yihiin guddiga khubarada ee qaramada midoobey iyo howshooda waxaana ay sheegtay in dowladda soomaaliya ay ku habboon tahay inay la shaqayso golaha khubarada ee qaramada midoobey sidoo kale waxaa kulankaasi hadal ka jeediyey maraykanka oo uu u hadlay michael barkin oo ah la taliyo sare oo dhinaca diblomaasiyadda ah Finally, and in complete agreement with my colleagues from Germany and Great Britain, with respect to the federal government of Somalia's non cooperation with the UN sanctioned panel of experts.
waxaan ku raacsanahay asxaabtayda jarmalka iyo britain arrintan ku aadan wada shaqayn la-aanta dowladda federaalk ee soomaaliya ee golahan khabiirada ee cunaqabataynta soomaaliya waxaan sii wadaynaa inaynu ku dhiiri gelinno saraakiisha soomaalida inay wajahaan golaha ayna kala shaqeeyaan sidii caqabadahan loo wajihi lahaa sida golahuba sheegay waxaay wada shaqayn la-aantani curyaaminaysaa horumarkii ay soomaaliya ka samaysay ammaanka iyo xasiloonida diidmada hadda taagan ee dowladda federaalk ay ku diiday inay ku wajahdo golahan khabiirada ah ayna ku taageerto howshooda waa mid walaac leh golahan khabiirada ee qaramada midoobay waxa uu inoo yahay indhaha iyo dhegaha inoo jooga soomaaliya gudaheeda gobolka guddiga cunaqabataynta iyo ugu dambayn golahan ammaankaba sidaa darteed indhaha kama qarsanayno kamana gaabsanayno dadaalada ay dowladda federaalk ee soomaaliya ku hor istaagayso shaqada golahan khabiirada ee soomaaliya sidoo kale waxaa isna hadal ka jeediyey kulankaasi ku-xigeenka xiriiryaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey islamarkaana ka mida ergada faransiiska ee golaha antony micom oo sheegay in aan la aqbali karin in muddo toban bilood ah aysan dowladda federaalka la shaqayn golaha ay magacaabeen ee xeeldheerayaasha qaramada midoobey ee la soconaya cunaqabataynta soomaaliya It's been now 10 months that the Security Council has called on the Somalian authorities to fully cooperate with the panel of experts, a panel that has been mandated by the Council. The uh, chair of the Sanctions Committee has made all possible efforts to try to find a solution. However, haddii aan ka hadlo qodobka ku aadan wada shaqaynta dowladda federaalka soomaaliya iyo golaha khubarada ee qaramada midoobey waxaan doonayaa in arrintaasi aan aad u caddeeyo waxaa hadda laga joogaa toban bilood markii uu golaha ammaanku ugu baaqay dowladda soomaaliya in ay si buuxda ula shaqayso golaha khubarada ee uu sameeyey golahan ammaanka guddoomiyaha waaxda cunaqabataynada waxa uu sameeyey dadaal walba oo xal loogu heli karay arrintan wada shaqayn la'aanta ah si walbaba dowladda soomaaliya waxa ay ku adkaysatay oo ay weli sii wadaa diidmadeeda ku aadan wada shaqayn ay la yeelato golahan khubarada taasina waxay caqabad toosa ku tahay awoodda golahan marka innagu waa mid aanan aqbali karin in golahan loo soo diro amaro cusub oo ka yimid mas-uuliyiinta soomaaliya kuwaasoo warqad lagu soo qoray islamarkaana shuruudo cusub ku xiraya wada shaqayn ay la yeeshaan golaha hadda shaqaynaya iyo midka kale ee mustaqbalka la samaynayaba haddii aysan mas-uuliyiinta soomaaliya bedelin habdhaqankooda waa in aynu ka fakernaa halka aynu ka istaagayno taageerada ay beesha caalamku siinaysay sannado taasoo lagu kaalmaynayay ammaanka soomaaliya faransiisku waxa uu haddaba si cad ugu baaqayaa mas-uuliyiinta soomaalida in ay la shaqeeyaan golahan cusub ee khubarada marka ugu horraysa ee lasoo magacaabo waxaana wada shaqayntaasi ka mid ah in ay u oggolaadaan in ay waddanka booqdaan xubnaha golaha ammaanka ayaa guud ahaan u muuqday in ay isku raacsanaayeen muhiimadda shaqo ee golahan xeeldheerayaasha qaramada midoobe ee la socda cunaqabataynta hubka ee soomaaliya iyo muhiimadooda in dowladda soomaaliya ay la shaqayso guddigan haddaba cabdiqafaar cabdi wardheere oo arrimaha horumarinta caalamigaa ka shaqeeya kuna sugan gobolka virginia ee dalkan maraykanka ayaan weydiiyey waxa hadallada xubnaha golaha ammaanka uu nuxurkoodu u muuqday waxaa ka muuqata isfaham la-aan weyn oo u dhaxaysa golaha ammaanku waxa uu ka rabo guddigan cunaqabataynta iyo siday ula shaqayn lahaayeen soomaalida iyo falcelinta soomaalida siday uga falcelinayso waxaadba moodaa inay leeyihiin warqad bay noo soo direen ay shuruuda ku xidhayaan si ay ula shaqeeyaan mana aha saa uma shaqayso guddigan cunaqabatayntu resolution saxwuu ku joogaa waa sharciyan waa ku khasban yihiin haddii kale waxayna ku handadayaan oo runtii ay kulligood isku raacsanaayeen inay wax weyn u dhimayso inay la shaqeeyaan dowladda soomaalida dalalkan waaweyn oo dhan oo caawimaadooda iyo tababarkooda iyo waxa ay samaynayaan oo dhan halis bay gelinaysaa bay leeyihiin marka maxaa la gudban hadda dowladda federaalka inay tallaabo ah oo ay qaado si guddigan haysta sharciyaddana ay u shaqeeyaan dowladduna ay saaxiibadeeda kaleete dunida ee caawimaadda aada aragtay sheegeen hadda siinaya aysan u kala tegin
dawladdu marna kama maaranto inay la shaqayso hay-adahan golaha dalalkan golaha ammaanka ah waxaa la gudboon horta shuruud la-aan inay la shaqayso oo la fadhiisato oo xogta la weydiinayo ama ha noqoto hubka soo gelaya dalka oo run ahaantii waxaa laga qaaday qaar baa cunqabantaynta laga qaaday marka hubkii iyagu soo geliyey oo gacantooda soo geliyey baa waxaa lagu tuhmayaa inuu shabaab iyo argagixiso iyo gacantooda gelayo marka waa inay si shuruud la-aana ula shaqeeyaan meelaha daldalooladu ka jiraan sheegaan contrabanka duxusha la dhoofinayo waxyaabaha ay ka cabanayaan oo monitoring groupku uu aada ugu raad joogo inay tallaabooyin culus ka qaadaan weeye oo ay iyagoo toos ula shaqaynaya wax shuruudana aan ku xidhayn intaa wax ka sokeeya oo soomaaliya hadda arrinteeda yacni golaha ammaanka uu ku caawin karaa aad bay u yaraanaysaa oo kale cabdiqafaar ayaan weydiiyey waxaa la gudboon dowladda federaalka ah kadib soo jeedinta xubnaha golaha ammaanka dawladdu marna kama maaranto inay la shaqayso hay-adahan golaha dalalkan golaha ammaanka ah waxaa la gudboon horta shuruud la-aan inay la shaqayso oo la fadhiisato oo xogta la weydiinayo ama ha noqoto hubka soo gelaya dalka oo run ahaantii waxaa laga qaaday qaar baa cunqabantaynta laga qaaday marka hubkii iyagu soo geliyey oo gacantooda soo geliyey baa waxaa lagu tuhmayaa inuu shabaab iyo argagixiso iyo gacantooda gelayo marka waa inay si shuruud la-aana ula shaqeeyaan meelaha daldalooladu ka jiraan sheegaan contrabanka duxusha la dhoofinayo waxyaabaha ay ka cabanayaan oo monitoring groupku uu aada ugu raad joogo inay tallaabooyin culus ka qaadaan weeye oo ay iyagoo toos ula shaqaynaya wax shuruudana aan ku xidhayn intaa wax ka sokeeya oo soomaaliya hadda arrinteeda yacni golaha ammaanka uu ku caawin karaa aad bay u yaraanaysaa dhegaystayaal waxaanu isku daynay inaanu jawaab ka helno saraakiisha ay qusayso arrinkan ee dowladda federaalka ah balse kama soo jawaabin codsigeennii waxaad naga xasuusinaya in marka ugu horreyso ay noo suuro gasho aanu idiin soo gudbin doonno